yaan kaaga warama xoriyaha dhadhaab aad baa xagow muraal xumaa haysaa muraal xumada oo ah wadankii soomaaliya ee loo dhasayna aan nabad ka jirin haddana la yiri lagu dhawaaqay dowlada kenya ku dhawaaqda inay la xiro baa aad muraal xumo kiisa xaggeeda ka jirtaa waa gartay marka walaaca dadka ay qabaan intee buu gaarsiisan yahay adigaba waad garan kartaa dad dan oo dhalinyaro u badan oo shan iyo labaatan sano oo deegaan ahaa oo wadanka soomaaliya maanta wax laga garanhayo iska yar tahay wadanka soomaaliyana maanta aan deganayn oo wadan xasiloon ahayn oo la yiri xeero kasta meel kasta la yiri karoos baa lasoo dhahay waad dareemi kartaa nin walba oo naf qabo wuxa uu dareemahayo baan dareemaynaa ruqiyo waxaad ii sheegtaa waa gartay dhinaca walaacaasi marka laga soo tago ma jiraan inaba ha yaraatee dad kale oo doonaya inay si iskooda ugu laabtaan wadankii mar haddii la yidhi xeryihii waa la xiraya oo dadku waa inay wadankoodii ku laabtaan walaalow aad iyo aad baan loo hayaa la doonhayaa ma ee waa lagu laabanayaa waayo meeshan a waxaa ku galahaya inuu iska guurto wadarkay soomaaliya dan kamana aha waxaad rabtee tariifka ee ku dhamaado ee badaha ku daafo waa soomaaliya haddana haddii iska guurada way iska yaacayaan marka xageebe xageebe u yaacayaan soomaaliya waad og tahay dad socod ciidama aha waxaad aragto oo tariibka iyo badahaba ku dhammaanayaan haddi haddii wadanka anaa lehe labaatan iyo shan sanaye walaala waan soomaaliya ku noqonayaa soomaaliya soomaaliya nin walba meeshuu ka soo qaxay waa tahay marka taa laga soo tago dhinaca kale xaaladoodu waa sidee dadka hadday ahaan lahayd dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo deegaanka iyo nolosha daruuriga kale ee dadku qaxootigu xaaladoodu waa sidee horta meesha noolal iyo daruuri laguma haysto raashinku yahay bil baa lagu qaataa lix kilo raashina waxbarashadana caruurta iskuulka wax baa loo dhigaa hadda saa uma sii oo meesha la iska bartay oo la iska barnaabo ahaa haddee marka hore laga waydaan baxsanayna laakiin hadda hasab bay noqotay guura la dhahay waa laydaan baxay waa tahay dhinaca kale ka waran ma loo ogolyahay dadka qaxootiga ee xeryahaasi dhadhaab jooga inay ka bixi karaan oo kenya intooda kale ay ku safri karaan maya walaalow xabsi madax ka banaan baan awelba ku jiray kama bixi karo awelba haya diyaaree la dhahaa walaalow socdaalka goynta maya xabsi madaxa ka banaan baan ku jiraa ma adeegano isnayo kala shaqaysanaynay hadda laakiin nin walbo dayntii waa la isku diyo ciddi way guuri baa la dhahay oo basasha waxba ma keenaan ugu dambeyn maxaa soo jeedinaysaa ruqiyo waxaan soo jeedanayaa ilahay inaan barino oo waddanka anaga soomaaliya nabad ka dhigo kaloo soo jeedanayaa caalamka caalamka inuusan dhinac naga qabsanin oo nala howlgalo oo meel alaaniya meeshaa nabad ka helaynaynala geeyo